mahadsanid falastiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkiisii ku bilaabay warar ku saabsan dhimashada dhallinyaro soomaaliyeed oo ku dhintay xeebta badda cad madaxweynaha ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo dhimashadan badan loo baahan yahay in dadaal badan la geliyo sidii meydadka loo soo heli lahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu ka codsanayo dalalka ay baddu marto inay baadhaan dembiga laga gelaya carruurtan ee ah in loo gacan haadinayo kadibna ay dhibtan la kulmaan dhinaca siyaasadda soomaaliya ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay in afartii sane oo xilka hayay ay xukuumaddiisu ku guulaysatay inay ka soo baxdo dagaallo sokeeye labaatan sano dowlad la-aana iyadoo iskuullo cisbitaallo iyo adeegyadii dowladduna ay maqnaayeen waxa uu sheegay in sanadkii laba kun iyo saddexii tobankii ay dowladdiisu qaadatay hannaankii hiigsiga cusub waxa uu sheegay in la qabyo qoray dastuur cusub hannaanka federaalkana la hirgeliyey madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in guulahaas dhinaca siyaasadda ah loo baahan yahay in lagu kaabo dhismaha ciidanka qaranka waxa uu sheegay in askarta milatariga booliiska iyo ciidanka amniguba ayna muddo labiyo labaatan sanaa haysanin tababar rasmi ah kobcin awoodeed iyo weliba mushaar fursaddaasna uu ka faa'iidaystay ururka al-shabaab oo dalka ku beermay markaana olole argagixiso ka abuuray soomaaliya iyo dalalka dariska ah marug ka hadlayay dhinaca horumarka siyaasadda ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in toddobaadkii hore ay si guuli ku jirto isugu raaceen dhaqangelinta tub doorasho lagu gelayo dhammaadka sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka marka arrintaasi la eego ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inay hayaan waddadii saxda ahayd iyadoo markii ugu horreysay uu hannaanka dimuqraadigu ka hergelayo soomaaliya muddo toddobiyo afartan sana ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in saddexdii sane ee u dambeeyey ay si guuli ku jirto ay u dhiseen saddex ka mid a afarta dowlad goboleed ee soomaaliya ay ka kooban tahay waxa uu sheegay inay si adag uga shaqaynayaan dhismaha maamul goboleedka leh kaasoo ay ku midaysan yihiin labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe sidoo kale waxa uu sheegay in heshiis laga gaadhay kala caddaynta waxa uu noqonayo maqaamka gobolka banaadir dhinaca dhismaha ciidanka ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay uu ka hadlay waxaana uu sheegay in taageerada caalamka ee hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ay tahay arrin muhiima waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaaday tallaabooyin muhiima oo ay ku hubinayso daahfurnaan iyo isbeddel dhinaca amniga ah iyadoo la abuurayo hannaan lagula socdo waxa uu sheegay in la hubinayo qorista ciidanka iyo mushaharkooda waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan isku dhafka ciidanka qaranka iyadoo afar guuto oo jubbaland ku sugan ciidanka qaranka lagu daray madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in qorshuhu yahay in laba guuto kale oo ciidankaasi jubbaland ah bisha julaay ciidanka lagu daro dhinaca puntland ayuu sheegay in bisha dambe uu sidoo kale qorshuhu yahay in saddex kun oo ciidanka puntland ah isna uu qeyb ka noqdo ciidanka qaranka hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inaan la iska endhatiri karin in qaadista cunaqabataynta hubku ay tahay arrin lagaba maarmaan ah marka laga hadlayo dhismaha ciidan soomaaliyeed dhinaca maaraynta maaliyadda ayaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare sharmaarke ay sharci dhowaan ansixisay waxauu sheegay inuu isha golaha ammaanka ku soo jeedinayo sida ay muhiim u tahay aqoonsigii hay-adda lacagta adduunka ee i m f kadib shan iyo labaatan sano waxauu sheegay in i m f ay xaqiijisay in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay saddex dhibic toddobo boqolkiiba taasina ay tusaale cad u tahay in soomaaliya ay ku socoto waddadii saxda ahayd ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in taageerada golaha ammaanku ay lagaba maarmaan tahay waxyaabaha uu soo bandhigayna ay yihiin kuwa dan weyn ay ugu jirto soomaaliya oo mid ah xor ah ammaan ah dimuqraadi oo federaal ah taas oo nafteeda iyo dunidaba nabad kula noolaanaysa